Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah afarta bisha may sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ayaa waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay marti inoogu yihiin dhallinyaro barnaamijyo dhiirigelin iyo wacyigelin isugu jira u sameeya gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool deegaanada galmudug waxaan tagnaa edhibiisyada waa aan tagnaa xaafadahana sidoo kaleeto tacdiyada waxaan ka qabanayna waxaa weeyaan hooyada iyo ilmaheedu inay iska warqabaan markasta ay xiriir yeeshaan hooyada iyo gabadheedu markay isla iska warqabaan ay xiriir yeeshaan markasta waxay hooyada la soconaysaa gabadheeda iyo meesha ay martay heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida maxkamadda gobolka nugaal ee maamulka puntland oo maanta u fariistay dacwadda toban nin oo ku eedaysnaa dilkii iyo kufsigii loo geystay caaishe ilyaas ayaa dib u dhigtay muddo toddobaad ah xeer ilaalinta ayaa soo jeedisay eedaha loo haysto tobankaasi qof ee maxkamadda la hor keenay maanta oo sabti ah dib u dhigista dacwadda ayaa timi kadib markii ay codsadeen qareenadii difaacaya ragga eedaysanayaasha ah iyagoo sheegay inay u baahan yihiin wakhti dheeraad ah dhagaysiga dacwadda loo haysto tobanka eedaysane ayaa waxaa ka qayb galay ehelada caaishe ilyaas iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada
kuuriyada waqooyi ayaa maanta tijaabisay dhowr gantaal oo ah kuwa ridada gaaban tallaabadan oo u muuqata daandaansigii ugu dambeeyey kadib markii uu hakad ku yimid wadahadalladii nucleerka ee u dhexeeya washington iyo pyongyang bayaan uu soo saaray taliyaha ciidanka qalabka sida ee kuuriyada koofureed ayaa lagu sheegay in kuuriyada waqooyi ay saakay saacaddu markii ay ahayd sagaalka subaxnimo ka riday dhowr gantaal magaalada wonson ee dhinaca bari ee kuuriyada waqooyi gantaaladaas ayaa waxa ay ku dhaceen meel ka baxsan xeebaha gacanka kuuriya sida lagu xaqiijiyey warbixinta kasoo baxday siyool ma jirto wax war ah oo ku aadan arrintan oo kasoo baxay dhinaca kuuriyada waqooyi tan iyo bishii noofembar sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ma tijaabin wax gantaal ah sababo la xiriiray wadahadallo iyo waanwaan u socday maraykanka iyo kuuriyada waqooyi
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington markana gaalkacyo kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da oo toddobaad walbe maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haddaba barnaamijka waxaa marti iigu ah guddoomiyaha ururka gabdhaha galmudug shukri cabdulaahi xaashi iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka gabdhaha galmudug sawda cawil diiriye dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka aan ku hormaro shukri cabdulaahi xaashi guddoomiyaha ururka gabdhaha galmudug ee bal marka ugu horeysa muhiimadda dhismaha ururkan gabdhaha loo dhisay bismillahi raxmaan wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah aad baa u mahadsantiin v o a cabdiwaaxid macalin isaaq waan idinkaga mahad celinayaa martiqaadkiina ururkan waxaan u dhisnay baahiyo jira owgood baahiyadaas oo ah gabdhihii inaysan waxbarasho ku filan aysan helin gabdhihii inaysan wacyigelin aysan helin gabdhihii hidiyo dhaqankii yacni inay ay dhumiyeen gabdhihii inaysan doorashooyinka aysan isku soo taagin aysan isku sharaxin oo yacni ay gabar kasta doorashada ay ka harto cod la-aan sababo ay jirta marka saas daraaddeed ayaan ururkan u dhisnay insha allah biidn illah waxaanan rajaynaynaa inuu labada gobol uu ka hirgalo hadduu ilahay awoodi lahaa ogolaado aad baa mahadsantaa shukri sawdo ee dhismaha ururka gabdhaha waa markii ugu horeysay ee markaad aragteen baahida jirta ayaad u dhisteen maxay ahayd baahiyihii idiin muuqda xilliga aad baad u mahadsan tahay cabdiwaaxid ee baahiyihii noo muuqday markaas waxay ahayd in gabdhihii aysa helin doorkoodii ay helinin inay waxbarashadii oo kaleta aysa helinin inay siyaasadii ay helinin runaantii gabdhihii ayagoo guriga ku jiraan macnaha dad xigmadale ay guriga ku jiraan haddana aan banaanka isusoo bixinin ee gabdhihii ay bulshada aysa ka dhex muuqan dhibaatadaas awgeed ayaan u dhisnay cabdiwaaxid ururkan ee shukri ma is leedihiin waa tallaabo muhiim ahayd ee hirgelinta ururkan aad iyo aad tilaabo muhiima oo mugla weeyaan oo miisaan leh in badan ayaana ka fakarna ururkan horta ururkani wuxuu dhismay labada kun iyo lix iyo tobankii buu dhismay bishii koobaad ururkan intaasna caqabado jira awgood ayuu usoo hahaakaday oo yacni habiinba meel kusoo dhexaayay maantana xilligii loo baahnaa ee mudnayd buu soo istaagay maxaa yeelay gobolka waxaa ka jira tacdiye aad u fara badan waxaa ka jira waxbarasho la-aantii oo gabdhihii si fiican waxbarashada is ugu dareerin waxaa ka jira gabdhihii doorashada inaysa isku soo xilqaamin is isku soo taagin ma baqahayaan wax kale miyaa haysta ma garan karno saas calaa aligeed gabdhihi inaan u turjirno yacni inay siyaasadda soo buuxin karaan roodkooda inay imaan karaan oo yacni gabdhihii berina bedeli lahaa inay imaadaan ayaan annaga u taagannahay gabdhihiina aan soo saarno waxbarasho ha ahaato hidiyo dhaqankii ha ahaato wacyigelintii ha ahaato hor horumarintii gabdhaha dhanaan ka shaqeynayna nabadiina way inoo helisaa meel kasta oo ay nabadi ka jirto yacni nabad oo la rabo in lagu xaliyana diyaar baa unaha inaan qaybteena kasoo qaadano aan xal ka soo gaarno hadduu ilahay awooda lahaa ogolaado waxaad soo hadal qaada shukri inaad qayb ka qaadanaysaan sidii looga hortegi lahaa tacadiyada gobolka waad ogtahay xaaladiisa waxaa ka dhacay dhibaatooyin dhinaca kufsiga ah arrimaha maxaad ka qabanaysaan horta waxaan tagnaa adbsyada waan tagnaa xaafadahana sidoo kaleeto tacdiyada waxaan ka qabanayna waxaa weeyaan hooyada iyo ilmaheedu inay iska warqabaan markasta ay xiriir yeeshaan hooyada iyo gabadheedu markay iska warqabaan ay xiriir yeeshaan markasta waxay hooyada la soconaysaa gabadheeda iyo meesha ay martay markay hooyadu gabadheeda la sheekaysato waxay helaysaa xog badan oo yacni ku saabsan gabadheedii haddii gabadheedini soo ceersada iyo hadduu mid kasoo daba ordo hooyo saanaa maanta igu dhacday kanaan la yeelay hooyadii markaas waxay haysataa meelay raadraac ay u raacdo hooyada iyo aabbo kastoo iyo faamil kastoo guri degan waxaan diyaar unahay inaan wacyigelino volunteersna ugu shaqeyno dadka annaka lacag iyo adduun meeshaan umaana imaan laakiin gobolka inuu jahliga ka baxo horena loo socdo tacadiyadana gabdhaha laga daaya maalin kasta gabdhaha la kufsadaa caaisho keliya ma ahan caaisho keliya intii caaisho markay dhibaatada ku dhacday wixii ka dambeeyeen maalin kasta sagaal jiro sideed jiro toban jiro lix jiraa la kufsanayay marka waxaan rabnaa waxaas inaan ka hortagno ka hortag inaan u samayno maalin kasta wacyigelinta aan wadno iyadoo aanan ka daalin insha allah hadduu ilah yihahdo suudo ururka waxaad sheegteen inaad u dhisateen in gabdhuhu siya doorka siyaasadeed ay ka qayb galaan ma waxaa jira maqnaan gabdhuhu ay ka maqan yihiin ka qaybgalkii dhinacii siyaasadda hadday noqon lahayd maamuladii hoose iyo kuwii sare galmudugba way jiraan gabdhuhu kumaba jiraanba siyaasadii isma soo sharaxaan dadka bulshadu ma ay dhahdo doorkii gabdhuhu ay lahaayeen aawo maadaama siyaasadii wax kastaba dhexaadkii ay tahay gabar qof kasta ninkaan siyaasadda isku soo sharaxayan gabar baa dhashay in gabdhihii muhiimkiiba ay gabadhi tahay xasiloonidii wax walba gabadh ay ka qayb qaadan lahayd baa haddana gabdhihii ay ku dhex jirinin ma laga dhexelaayo gabdhihii wax caqabad jirta ma aqaan bulshadii ma soo saarayaan gabdhihii meeyey ma dhahayaan annagana sidaas awgeed maadaama aan gabarnaana dee dareenkeedana aan qabno dhibaatada gabadha haysta annagana bisi ka mal ay noo imaan karto baan runaantii iska xilqaanay in gabdhihii aan siyaasadda soo saarno waan rajaynaynaa sanadka sanadkiisa dambe in gabdho badan siyaasadda ay soo dhex jiri doonaan ee xiriir kala duwanna galmudug qaban doonaan annagana waan rajayna ana heer fiican ka gaari doono aana bedeli doono maanta jahliga lagu jiro iyo burburka siyaasadeed wax ka bedeli doono maxaa gabdhaha u qabanaysaan si doorka siyaasadeed ay uga qayb galaan waxaan u qabanaynaa waxaan tababaraan siinaynaa inay gabdhihii xaq leeyihiin inay mamaadilo tahay in dhulkan ay cidno ka laheen siyaasadii marka doorkoodii ay cayaarto ay soo baxdo wiilka isharaxaya ayada ay isku mid u yihiin waxyaalo badan baan gabdhihii ku samaynay guryihi baan ka soo saarnay wixii waxbarasho la-aanahays waxbarashaan geynay kuwii siyaasadda u baahnaana haddeertaan gacnahan ku hayna waxbarasho ee waxaana siinaa seminaaraa siinaa si macnaha tababaro si siyaasadda uga soo qayb galaan shuri ee ururka gabdhaha galmudug ma waxaad ka hadda ka howlgashaan oo keliya magaalada gaalkacyo mise waxaa jira magaalooyin kale oo galmudug aad ka howlgashaan bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid show aad baad mahadsantihiin een horta hadda gaalkacyaan joognaa insha allah waxaan jecelnaa horta waxaan tagnay ilaa wisil ilaa iyo hubyo ilaa iyo gawaan waan tagnay gobolada bariga o dhan inaan soo marnaan jecelnahay kalbacdiina galguduud aan u gudubno waa gobolkeena cidina nagama laha labada gobol baa annaka iskale gabdhaha gabdhaha galmudug xor bay u yihiin een waxaan rabnaa inaan insha allah usbuucyada soo socda inaan galguduudna aan tagno hadduu ilaah awooda lahaa ogolaado een gobolada degmooyinka gobolkan mudugna waa aan tagnay
barakacyaasha iyo meelaha waxaa sheegteen inaad wacyigelin ka samayseen oo aad gabdhihii dhiirigelinaysaan arrimaha markaad qabanaysaan yaa idinka gacan siiya walaahi cidna nagama gacansiin annakaa biibiyahana hore iskaga qaadana annaka aad annakaa tagna waxaan rabnaa gabadha a d b isku ku nool waa gabar muwaadinada oo gobolka u dhalatay labada labada gobol yacni galmudug u dhalatay gabar qof kastoo meeshan joogan oo qof reer galmudug ah waxaan rabnaa gabdhihii inay waxbarashadii ay soo galaan hooyada inay e v c-gada dirsan karto inay soomaaliga ay qoran karto waxaan rabnaa in hooyadii ay soo dhexgasho bulshadii ma ahan keliya inaan dhahan hooyadii ay ku jirto a d b ska aan barakacyaasha ha ahaato barakacyaasha a d b sku wax soo degay ma ahan waa wax laga bixi karo weyaan marka waxaan rabnaa gabdhihii bulshada inaan soo dhexgelino qofkay rabaan ha ahaadaan ilaa warbiya kuwa baydhaba ka yimid oo meesha barakacyaasha ku ah waa gabdho reer galmudug ah xaq bayna waxay u leeyihiin inay soo dhexgalaan bulshada la shaqaystaan siyaasadda soo galaan door kasta ay gabar leedahan ay ka qayb qaataan baan diyaarunahay gabdhahan inaan kala soocin ayaa annaka ku talinaynaa mar kastana aan hore u marnayn annan gabdhahan kala soocin hadday bay ka timaada hadday boqol ka timaada hadday koonfurta soomaaliya ka timaada hadday waqooyi ka timaada gabdhaha mudug jooga iyo galmudug jooga waa isku kaaya mid waxaan rabnaa horena inaan usoo bixin hadduu ilaahay awooda laha ogolaado
sawada waxaad sheegtay inaad inaad waxbaraysaan gabdhihii ma waxaa jira gabdho aad ku taakulaysaan waxbarasho si ay wax u bartaan aad baad umahadsata cabdiwaaxid way jiraan ee gabdhahan ku taakulayno ee waxbarashada inaan waxbarno anagu iyo sectros ugu shaqaynay dhulka aan macnaha wax lacag aan daqli aan ku qaan ay jirinin ba haddana aan waxaan barnay ee barnay hadda labaatan gabdhood oo waxna qoranin waxna aqrin baan iskool geynay ee toban tusaarahan geynay intaasna waxaan u taagay oo maaragtay ciddii waxbarashada aan awoodin sida agoomihii maadaaga alkacyo ee burburka u badneed dadkii agoomihii oo kale dad aan waxba haysan dadka kaamka degan oo kale dad aan waxba haysan bay dadkaas ahaayeen intaasna waxaa u taagan anagu dhaban adeegeena si gabadha walaasheenna anagoo kaleetaha dariskeena ku nool jeerkeenna ee reergamdugtaa inay horma gaadho umbaan u samaynay haddana waan sii rajeynaa inaan goobo waaweyn waxbarasho ay gabdhuhu u qaas yihiin inaan furi doono insha allah waan rajeynaynaa waxyaalaha aan hadda hore u socnay kamid ahaa shukri odayaasha dhaqanka iyo culimaa u diinka kaalintan hadda aad rabtaan inaad dumarkii door muuqda kaga qaataan siyaasadda ma kala hadasheen ma iska aragteen walaahi haa dadka oo reer galmudug culimadiinka iyo oqaashii dadka oo madaxda ganacsada waaris aragnay aad bay noo soo dhaweeyeen aad bay noo bogaadiyeen sidoo kaleeto dadka oo magaaladan doorka muhiimka ay xilalka muhiimka ka haya waana la kulanay waana aragnay waxaan rabnaa annaga qof kasta oo yacni caqli u saaxiiba oo garaad u saaxiiba inaan yacni aan la saaxiibno aan soo dhaweyno aan wax la qabano waxa yacni goboladan laga qabanayaan waa wax annaga gurigeena laga qabanayo waaye marka intaba waa aragna waynana bogaadeen waynana soo dhaweeyeen wayna ku faraxsan yihin soo bixitaankeena inaan dalka iyo dadka aan u shaqeyno si volunteers ah
kasokow inaad gabdhihii wax baraysaan odayaashii dhaqankiina aad la kulanteen iyo culimaa u diinkii markii aada iswaraysateen ma idiin sheegeen in kaalin muhiim ah aada bulshada ugu fadhisaan isla markaana aysan muhiim ahayn inaad siyaasaddii ka qayb gashaan way macnaha waan ka wada hadalnay wayna runahaantii maadaama aa moodin inay raggu ay ogoleen in dumarka siyaasadda kasoo qayb galaan laakiin ilaa xad waan ka wada hadalnay waana horaan u soconaynaa siyaasadda inaan kasoo qayb galno waan la rabaa aad baynu nugu faraxsan yihin inaan siyaasadda aan gabdhihi kasoo qayb galino oo aan guryaha kao saarno maamulada gobolka ka jira hadda hadday noqon lahayd degmadii iyo maamulkii gobolka kama dhex muuqdaan gabdhihii arrinta mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ma ka wada hadasheen
waan ka wada hadalnay waxay leeyihiin gabdhihii de gabdhihii guriga lagu talagalay waxyaala caynkaas ah gabdhihii guryihii bay jiraan marka runaantii waa loo baahan yahay leeyihin gabdhihi wax loo baahan yahay waa doorka gabdhihi way maqan yihiin kuley ma la diidaayo laakiin cid isku xilqaantay kuley annaga ka hor oo guryaha ka hor saartay ma ay jirinin shughaye
horta mas-uul kasta oo degmahaya ama mas-uul kasta oo gobol haya wuu aad buu u danaynayaa gabar inay hareertii soo istaagto gabar inay wax la qabato bulshada soomaalida waxay ka tiraahdaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyarada waaye ma ah waa beenina taas boqolkiiba siddeetan gabdhaha waayaan leenahay maadaama gabdhihii ay badan yihiin wiilashiina tobanlaab ay ugu soo laamayaan ayaa mas-uul kasta iyo haliyey kasta garbihiis inay gabdho shaqeeyaan oo gabdho u dadaalaan oo gabdho yacni socdaan asaga dan weyn baa ugu jirta maxaa yeelay dhiirigelin waaye gabadha lama gadan karo siyaasaddeeda gabadha siyaasaddeeda lama qiyaami karo gabadhu sida waa bulshada qofka ugu horreeya sida hufan u shaqeeya weeyaan oon siyaasaddeeda aan ka ganacsan weeyaan oo siyaasaddeeda hormarisa wixii daacad ahna markaas soo bandhigta weeyaan annaka haddaan gabdho nahay musuq maasuq ma naqaano eex iyo nin jeclays ma naqaano waxa aan rabnaa oo keliyata mas-uul kasta oo halkan naga maqlaaya waxaan leenahay mudane mas-uul mudanaheeni baa tahay waxaan rabnaa in aad yacni aad aan soo dhawaysid oodna taageertid codkaaga haddaana maanta adiga aan ku taageerin beri adima soo bixi kartid marka waxaan rabnaa inaan ku taageerno adigana inaadna taageertid waxaan rabnaa hay-adaha xuquuqul insaanka oo kaleeto annaga xaquuqul insaan waa ka shaqeynaa in xaquuqul insaanka oo kalena waxaan ka rabnaa in yacni ayna garab istaagaan maadaama dadkii oo aan u doodayno dadka dulman aan u doodayno dadka dulmana inaan u doodno annaga isu istaagnay marka waxaan rabnaa in casharo yacni aqoon iswadaarsi inaan ka helno hay-adaha sida maamulada oo kaleeto sida galmudug oo kaleeto inaan casharo aan ka helno oon yacni annakana gabdhihii aan sii gaarsiino gabdha in naloo tababaro tababarna inaan helno ayaan rabnaa hadduu ilah yirahdo intaan ka codsanaynaa bulshada reer galmudug iyo bulshada soomaaliyeed shuri gabdhaha waxaa la sheegaa in ka qaybgalka siyaasadda ay u diido dhinacii dhaqaalaha adinka ka gabdha ahaan ama urur dhaliira ahaan maxaad gabdhahaas ku taageeraysaa gabdhahaas horta waxaan ku taageeranaa dhiirigelin qof kasta oo baaj ama master soo qaata hadduusan yacni uusan qof geesi uusan ahayn horumar ma gaari karo waxaan siinaynaa wacyigelin iyo siminaaro ah gabadhu inay yacni xaqeeda dhacsan karta inay geesiya tahay war geesinimadu geesinimadu way hel weeyaan gabar kasta oo geesiyadana doorkeeda way helaysaa doorku lacag kuma xirna keliyeeta wuxuu ku xiran yahay aqoontaada iyo geesinimadaada iyo horumarkaaga iyo sooshalnimadaada inaad qof dabeecad fiican tahay qof dhaqan wanaagsan tahay qof bulshada ay tix meesha dhaqaale ubaahan dhaqaalaha waa insha allah biidn illah wixii dhaqaale ah insha allah waan garab taaganahay waana ka saaciidi doonaa insha allah waxaa jira in urura hore loo dhisay ay doorkii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen markay noqoto in wacyigelinta bulshada gabdhaha iyo ka qaybgalka siyaasadda adinku hadda inaad doorkaasi si fiican u ciyaartaan mis leedahay waa kaalin bulshadu ay idin baahnayd xilligan dhismihiina ururka waan isleeyahay waa kaalin loo baahnaa waayo markaan ka hor ma ay jirinin gabar siyaasadda kasoo qeyb gasho iyo gabar dhallinyaraa in la helo oo siyaasadda kasoo qeyb gasho waxaana moodaa runahaanta sidii loo fiiriyo gabdhuhu inay uga fiican yihiin ragga siyaasadda gabdhuhu inay xag daacad hadday noqoto inay gabdhuhu aalaaba siyaasadda dumar ay uga fiican yihiin ragga lama gadan karo caada qaadata ma noqon karto maqaadiraad ma laha marka waxaa moodaa annaga wax dhown aan la dhismi lacna waxba aan la leeleecayna inay tahay doorka gabdhaho maqnaa laakiin haddii gabdhihii la wada helo in wax kasta ay hagaagayaan si lagu talagalana ee siyaasaddan ay u hagaagi doonto galmudugna ay wax badan ka bedelmi doonto
shuri gabdhaha aada geyseen waxbarashada ee ku dhawaadka labaatamiyada ah yaa idinka gacansiiyey waxbarashadaas wallaahi waxbarashadaas waxaa naga gacansiiyey qolyo hay-ada naga gacansiisay qolo kaleto iskool oo maxaliyana waa naga gacansiiyey mahadeen ka gaartaan lena waan u mahad celinayna dadkaas haday meeshaas naga maqlaayaan ilaahay ajirka siiyaan leenahay maxaa yeelay adoo dhexal reebi kara waxaa la dhaha ha noqon dhinta aan la tabin dadkaas waa dad taariikhda xusi doonto gabdhahaasna way xusi doonaan annakuna waan xusi doonaa maxaa yeelay jahli ayay gabdhihii ka saareen marka dadkaas aad baan ugu mahad celinaynaa xeryaha barakacayaasha inta badan waxaa lasoo wariyaa inay ka jirto dhibaatooyin dhinaca nolosha la xiriirta hadday noqon lahayd tacadiyo gabdhaha loo geysto kubsi jirdil iyo waxyaabo caynkaa arintaa inaad wacyigelin bulshadii ka samaysaan mise jirtaa horta arimo caynkaasa xeryaha barakacayaasha aad iyo aad waxyaalo fara badan baan kala kulanaa marka aan tagno xeryaha barakacayaasha ma haystaan dayd wareegsan ama meel adag oo qof ka celi karto tuugii iyo waxyaalihii qofka soomaariyahana wuxuu iska xaadirinaya xagga barakacayaasha maadaama ay degan yihiin meelo jilcsan oo maryo la xirxiray waxyaalo caynkaasa ee gabdhi jiifaan marka dhib badan bay la kulmaan waxay ku leeyihin waa nala jiri diray intaa qof ka soo dhacay qof baa la dabaguri tagay dhibaatooyin aad u fara badan waxbaa nala ka dhacay dhibkoo dhan waa u nugul yihiin mana laha waardiyo saaran oo waardieyay dadkaasi waana dad mabaadeedana runtii waxaa moodaa meel badan bay naga xanuujisa markii aan tagnay meeshaas waxyaala waan rajaynaynaa in aan u dhisi doono guryo sarax nolosha ay ku jiraan nolol ka heer sareysa aan gaarsiin doono dadkaas ay dhibaas kusoo laabadoon kusoo dooni waan u tagnay waan la soo qaybsan meesha fadhiyan baan kula fadhiisana
waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o e da adoo fiirinaya baahida gabdhaha gobolka iyo deegaanada galmudug fariinta aad isleedahay gabdhuhu waxgal bay u noqon lahayd maxay tahay
fariinta aan gabdhaha u reebayno waxaa weeyaan haddaana ururka dhalinyarada galmudug state waxaan leenahay horta gabdhow waxbarta waxbarashada ku dadaala waxbarasha muhiim ah waxbarashada waxa jahliga looga baxa weeyaan waxaad samaysiyeen hidiyo dhaqankii gabdhow soo celiye gabaray gabadha kaleeto walaasha oo dariskaaga wacyigelin ballaaran sii sida yacni markuu kufsi ama jirdil ama rayb waxyaabasaas markay dhacaan dhakhtarka sida ula xiriiri lahayd waxaan kaloo leenahay gabdhow hidiyo dhaqanka hala soo celiyo hidiyo dhaqanka soomaaliya oo nala ku yaqiin hala soo celiyo hidiyo dhaqanku waa astaanta qarannimada ee soomaaliya ka turjumaysa weyaan calanka soomaaliya dib ha loogu noqdo hidiya dhaqanka dib ha loogu noqdo siyaa doorka siyaasadeedna waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha galmudug state waxaan leeyahay doorka siyaasadda hala soo dhex galo siyaasadda cidi kaama xigto cidna kaama mudna xaq baad u leedahay siyaasadda inaad soo geshid xaq baad u leedahay inaad tartantid markaad tartantid aan ku aragno waan ku taageeraynaa garbahana kula qabanayna hadduu ilaaha yidhaahdo odayga iyo ninka oon gudoomiyaha ama ninka madaxweynaha ama nin kasta oo yacni xil haya kaama lahan doorashada ama sharcitaanka waxaan ka codsanaynaa gabdhaha reer galmudug gabdhaha soomaaliya inay is soo sharxaan maxaa yeelay khiyaanadu ayaga way ka fog tahay gabdha khiyaanadu way ka fog tahay inay gabdhuhu doorka siyaasadda iyo madasha siyaasadda inay soo istaagaan markaas insha allah biidn illah waxay helayaan xaqooda iyo doorkooda hadduu ilah yirahdo farintai dardaaranka waxa waaye runaantii inay gabdhuhu siyaasadda ay soo dhex galaan inay gabdhihii ay macnaha ay markasta ay digtoonow ay qabaan ay meelaha dhibka ooga dhici kara ayna marnin maadaama ay tacdiyaasha gabdhuhu ay nagu soo laalaabteen in badanna gabdho tacadi ku dhacay ayaanta aan la kulmayno waxaan leeyahay gabdhuhu ha bartaan siyaasadda hakuso qayb ha kusoo darmadaan wax kasta hore ha u socdaan gabdhahan annaga u nool ayagaa nool bulshada cidna kamale ninkan u tartamaya iyadu waa seem waa wada dhalad cid ka bixin ka gacan bidixaysa maanta ma ay jirto adii shala jirta maanta ma ay jiri doonto gabdhuhu hore ha u socdaan siyaasadda ha kusoo darmadaan aan ka dhex aragno waan garab taagannahay gabar baan u taagannahay gabar baan xaq u doodno anagu diyaar u nahnay gabdhaha waan u noolnahay dee hore ha u socdaan baan leenahay aad baan u mahadsantahay ee cabdiwaaxid aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen shukri cabdulaahi xaashi gudoomiyaha ururka gabdhaha dhalinyarada galmudug iyo sawda cawiil aldiriye gudoomiye ku-xigeenka gabdhaha dhalinyarada galmudug waxa ay marti iigu ahayeen barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka anigoo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiisa leh
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isxaaq oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi halka aad kala socoteenna waa v o a haatanna ku soo dhowaada wararkii ciyaaraha waa tahay dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaan ku hormari doonaa ciyaaraha dalkaasi talyaaniga waxaa xalay dhacay ciyaar xiise lahayd oo u dhexaysa kooxaha yuventus iyo torino waxaana ciyaartaasi ay ahayd ciyaar xiisaheed uu ahaa iyadoo labadan kooxood ay yihiin kooxo xafiiltan uu ka dhexeeyo oo ka wada dhisan magaalada torino yuve iyadoo horyaalka toddobaad ka hor ayay xaqiijisay oo ay qaaday laakiin torino ayaa rabtay in ay gaarto kaalinta afraad si ay uga qayb gasho koobka kooxaha horyaalada yurub ciyaartaas waxaa isha ku haya cabdulqaadir maxamed mursal cabdulqaadir natiijada kasoo baxda ciyaartaas ciyaartaas waxay ku dhammaatay barbaro hal iyo hal ah torino waxba maysan faa'iidin yuventusna waxba kama lobin mar haddii ay ku guulaysatay ee horyaalka talyaaniga markeedii sideedaad marka torino waxay ku noqotay kaalinta lixaad oo hadda ay ku jirtaa waxaana ay kaalinta kula tartamaysay kooxda atlanta oo hadda booska afraad xiriirsatay labadan kooxood xifiltan ayaa ka dhexeeya laakiin mar kasta hanaanka ama awoodda ciyaareed ee kooxda yuventus iyo torino ma aha wax isku dhigma oo mar walba waxaa la dhahaa torino ayaa hoosaysa laakiin markay isku soo aadaan waxaa la dareemaa xifiltanka ka dhexeeya labadan kooxood torinona waxa ay muujisaa waxa uu uga dhigan yahay kulanka ay la ciyaarayso kooxda yuventus
waa gartay marka ronaldo ayaa badbaadiyey baa la yidhi torino
sax ronaldo laakiin waxaa moodaa inuusan ahayn sidii looga bartay horyaalka talyaaniga waxa uu yahay inuu qiray ayaa dareemaysaa wuxuu ahaa nin sanadkii markay ugu yartahay dhaliya afartan gool inkastoo kooxdiisa yuventus wax badan la qabtay haddana lama dhihi karo yuventus wax weyn ayuu kusoo kordhiyey sababtoo ah yuventus horyaalka way ku guuleysanaysay toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxa ay ka rabtay wuxuu ahaa koobka horyaalada yurub in uu kula guulaysto sababta ay yuventus u keentay ronaldo ayaana taas ahayd haddii ay rabaan keliya horyaalka talyaaniga inay ku guulaystaan maysan bixin lahayn boqol milyan oo real madrid ay siiyeen si ay christiano u keenaan marka waxaa la dhihi karaa horyaalka yuventus waa kooxda ugu awooda badan talyaaniga ee waxaana ay u badan tahay haddii uu sidaan kusii socdo inuu xiiso beelo horyaalka talyaaniga
waa gartay dhinaca kale ingiriiska weli laguma kala bixin oo liverpool iyo manchester city aad ayay isugu dhigan yihiin iyadoo adigoo noo soo koobaya bal taas
waa mahadsan tahay liverpool iyo manchester city way isku dhegan yihiin laba ciyaarood ayaa dhiman inkastoo manchester city ay horkacaysa hadda yuventus aan idhaahda liverpool waxaa soo maray toddobaad ay tahay inay iska ilaawaan markii ay booqdeen gegida camnou laakiin hadda waxa ay doonayaan inay xoogga saaraan horyaalka iyo sidoo kale toddobaadkan oo ciyaar weyn ay garoonkooda kusoo dhoweyn doonaan kooxda barcelona oo la dhihi karo saddex iyo eber ayay kusoo badiyeen lugna ayay la sii galeen marka dhibicdaas ayaa u dhexaysa manchester city iyo liverpool kii hal dhibic dhumiyo horyaalka sidaas ayuu ku daayay inkastoo sidaan haddii uu ku dhammaado oo min labada kulan ay soo badiyaan loo caleema saari doono markii labaad oo isku xiga in manchester city iyo kooxda ayaan idhaahda iyo tababarahooda gardiola ay ku wada guulaystaan georgian colob cilada haysata waxaa la leeyahay ilaa iyo hadda horyaalkii oo sii dhammaanaya ayaa waxaa ku adag inuu sameeyo doorasho sax ah oo qadka dhexe
waa tahay dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ayaannu intaasi kusoo gabagabayn doonnaa haatan kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta uu ku luqeeyo fanaanka maxamed bike
jamashadu badhaadiyo waxay tahay janno kale oo ku jecelaadoo jecel aniguna aniguna jaleecada gistadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalan maseexde aniguna aniguna jaleecada gastadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde
jahradaydii ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah nuur buqaari iyo bashiir abikar waana codka maxamed biike
ubaxjaad baajaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaad baajaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin naxaad jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi ku jaxaasmiyo niyad ku jiljilcdaajaha gudhayaya